wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa tababar u qabatay shaqaalaha iyo maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo tababarka waxa uu ku saabsanaa wacyigelinta iyo qaabdhismeedka degmooyinka heer deegaan waxaana daafura agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa kasoo qaybgalayaasha tababarku la dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waa tababaradii maalmihii hore aan sheegaynay oo degmada u socday oo ubaxyaha kala duwan degmada shaqaalaha iyo dadka kaleeto ee la shaqeeyey lagu tababarayay marka kan wuxuu gooni u yahay waaxda arrimaha bulshada ayuu gooni u yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa in laga qayb galo oo si fiican tababarkaas looga qayb galo haddii la yidhaahdo inta uu yahay waxaa xiriirin doonaa macallimiin iyo dad kale wasaaradda ka socda oo gabdha iyo wiilal iskugu jira marka insha allahu yeenan u kala tegin waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga qayb gashaan kuwii horena wixii laga faa'iiday oyadna waad ogaan doonta hadduu ilaa yidhaahdo hadduu ilaa idmo marka maalmaha soo socda annaga keliya ma aha waxaa qayb ka ahaan doona tababarka dadka xamar aaday agaasimayaashii waaxyaha oona hadda inuu nagala joogo haa uu nagala joogo ayaa qayb ka ahaan doona oo waxa ay soo barteen bay inoo sheegi doonaan hadduu ilaa yidhaahdo agaasimayaasha guryaha noo yimaadaan hadduu ilaa idmo marka iyo beri dambe wixii ay soo barteen bay marka iyagana yay noo sheegi doonaan na soo baray marka halkaasaan marka ka soconayna hadduu ilaa yidhaahdo tababarka ujeedka laga leeyahay waxa weeye waa sidii conferdaay ee degmada loogu samayn lahaa qorshe horumarineed oo howleed marka ayaan dhaweyd waxaan samaynay qorshe howleedkii iyo miisaaniyadeedkii oo qiyaas ah oo degmadaan samaynay oo surkaanay dadkii tuulooyinka ka imaanaya kuwii naqaakiinay nala joogay haddana labadan hadda islaba socdaan marka waxaa weeye insha allahu arrimaha bulshada qaybtaa baan ku baranayna haddii laa yidhaahdo marka waxaan rajeynaa insha allahu inaad ka soo qayb gashaan qayb qaybgal wanaagsan inaad si fiican ooga qayb gashaan